bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اtabkiiri ila اlciidi kallahaadda ama jarmaadada xugunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ila alciidi loo kallaho oo loo jarmaado ciiddi in loo kallaho xugunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay baabkan wa qaala cabdullaahi bnu busrin waxa uu yidhi saxaabiga in kunnaa faraqnaa in husha'niya kunnaa waxaannu ahayn faraqnaa inaan ka baxnay fii haadihi saacati saacaddan oo kale saacaddan oo kale waxaan ahayn inaan ka baxnayba ciidda wadaalika kaagaasina wakhtigaasu xiina tasbiixi salaaddii sunnada wakhtigii la tukanayay ahayd yacnii salaadda sunnadana goormaa la tukadaa bacda quluuci shamsi salaad sunna waxay bannaanaanaysaa mar hadday qorraxdii si fiican u soo baxdo wixii ka dambeeya ayay marka bilaabanaysaa salaaddii sunnada ahayd ama atasbiix salaaddii duxada wakhtigeeda oo barqa in markaa ciiddii la tukado ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa tabkiir ayaa ku jira oo wakhtigaas uu yidhi waa ka bixi jirnay waxay ahayd marka qofku inuu salaaddii sunnada ahayd tukado ay u bannaanaanayso waqtunahyigii laga baxay ayb meeshaa marka waxaa ka soo baxaya waqtunahyiga marka laga baxaba in ciiddii la tukado tabkiir iyo marka jarmaado waay marka iyo yacnii tabkiir iyo tahjiir haddii la yidhaahdana shay walbo waktiga uu bilowdo awalkiisaa la dhahaa jarmaadada iyo kallahaaddu macnaha maaha iyadoon qoraxdii soo bixin ayaan innaga socodka ahaan jarmaado u naqaanaa laakiin tabkiir marka la yidhaaho waxaa weeyaan shay kasto wakhtigiisa ka ugu horeeyo ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can zubaydin can الshacabiyi can اlbaraa qaal khaطabana الnabiyu salى اllahu calayh wali wasalam nebigaa noo qudbeeyey yowma annaxri maalintii dhuundhowga yacnii maalintii tobnaadka qaala waxa uu yidhi ina أwala maa shaykan ugu horeeyo nabda'u bihi aanu ku bilaabanayno fii yowmina haada maalinkeennan kan ah an nusalliya inaan tukanno uma narjica aan laabanno ama uma narjicu waan noqonaynaa ayb fananxaru waan gowracaynaa markaas ayb faman facala qofkii yeela daalika kaagaas faqad asaaba sunnatanaa sunnadeennii buu asiibay waman dabaxa qofkii gowraco qabla an yusalliya intaanu tukannin ka hor fa innamaa huwa laxmun waa hilib cajalahu liahlihi reerkiisa ama qoyskiisa uu u dedejiyey laysa min annusuki camalka xaggiisa fii shay-in kama ahaanin wax camal ah oo nusugii alle loogu dhowaanayay uma sugnaanin qofkii qabla salaad gowraco fa qaama khaalii abtigay baa kacay buu yidhi baraa ibnu caasib ayaa dhahay abtigay baa kacay abuu burdata bnu niyaarin ahaa fa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ana dabaxtu anigu waan gowracay qabla an usalliya intaanan tukannin ka hor wa cindii jadacatun ayaa agteyda ah jadaca waxar khayrun min musinnatin mid laba jirsatay ka khayr badan oon ka jecelaha qaala waxa uu yidhi ijcalhaa makaanahaa booskeeda yeel ayb ijcalhaa tan yeel makaanahaa taas booskeeda ku bedel ow qaala idbaxhaa gowrac walan tajzii jadacatun jadaca ma gudayso can axadin qofna ka gudi mayso xaggiisa bacdaka adiga gadaashaa jadacada la sheegayana waa tee aricadka oo waxarka waxarka oo aricadka ah mar dambe adiga qofaan ahayn u gudi mayso laakiin jadacada oo min adda'ni idaha isagu waa gudaysaa kitaabuladaxi iyana ugu tegi doono in sha allahu tacala ayb maxalushaahidkiisu waxay tahay ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada an nusalliya yacnii markaa in salaaddii lagu bilowdo kadibna acmaal kalaad jirto marka salaadda lasoo tukado xoolihii in lagu qalo qofkii xoolihii markaa laga shaqeeyo markaa kadib xoolihii ama sadaqayntooda ama cuniddooda iyo la galo marka meeshaa marka waxaa ku jiro in salaaddii tabkiir iyo jarmaado lagu sameeyo bacdu ahlicilmi marka waxay dhahaan salaadda ciidul adxaada in la dedejiyo aad loo hormariyaa sunno ah maxaa yeelay iyada gadaasheeda acmaal badan ay taallaan oo darxigii ama naxrigii baa gadaal ka imaanaya ciidulfidrigana xoogaa yar in la daahiyo si dadku sakaatulfidrigoodii iyo ay ula baxaan ay fursad ugu helaan maadaama sakaatulfidriga bacda salaad iyada aan la bixinin ayb labada ciid marka xagga wakhtiga middan aad in loo loogu dheelmado ayay sunnadu ay tahay ayb halkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi qaala ibnu baطaal ajmaca alfuqahaa'u calaa ana alciida laa tusallaa qabla طuluuci الshamsi walaa cinda guruubiha fuqahadu waxay ku ijmaaceen ciidda inaan la tukanaynin qoraxda intaynan soo bixin ka hor walaa cinda طuluucihaa markay soo baxaysana inaan la samayn karin la tukan karin intaynan soo bixin waqtigeediiba lama gaarin markay soo baxaysana waqtulkaraahadii waayo iyadana wainamaa tajuusu cinda jawaazi naafilati salaada ciiddu waxay bannaan tahay naafiladu markay bannaanaato sunnada wayucakiru calayhi iطlaaqu man aطlaqa ana awala waqtihaa cinda طuluuci الshamsi ijmaaciisaas iyo warkiisaas marka waxaa xoogaa yacni calow ka dhigaayo ama ka yacni tackiir gelinaayo inay culimmada qaar iطlaaqeen oo yidhaahdeen cinda طuluuci الshamsi qoraxda markay soo baxaysaa waqtigeedu oo bilowdaa laakiin waxaa laga wadaa un markay soo baxda agteeda waاkhtalafuu hal yamtadu waqtuhaa ila الzawaali ow laa culimada marka waxay isku khilaafeen waqtigeeda ilaa intee in leegu soconaya ilaa iyo duhurka intaan la gaarin miyuu soconayaa mase maya shaaficiyada iyo jumhuurku waxay ku tageen waqtiga ciiddu ilaa zawaalku inuu jiro oo ilaa duhurka waqtigiisa laga gaaraayo intaan duhurka la gelin ka hor weli waa la tukan karaa ciidda ayb oo waqtigeedii weli waa jiraa ayb baabu fadli اlcamali fii ayaami الtashriiqi baabu bayaani fadli اlcamali camalkii fadligiisii caddayntiisiibu u baab yahay fii ayaami الtashriiqi ayaamaha hilbawaradka maalmaha hilbawaradka dhexdooda la camal falo ayb maalmaha yacnii dhexdooda camalka la sameeyaa fadliga ku soo arooray ayaamu tashriiq waxaa la yidhaahdaa ayaamaha laba macnoba waa la yidhi waa loogu bixiyey sababka loogu bixiyey qaar marka waxay yidhaahdeen abuu cubayd oo kale wuxuu leeyay laba qowl baa ku jirto macnaha koowaad waxaa la yidhi liannahum kaanuu yushariquuna fiiha luxuuma aladaaxi waxay qoraxaysan jireen oo ay qoraxayn jireen hilibka udxiyada iyo hadyiga iyo markay qalaan ayay qoraxda ku wari jireen si ay muddo dheer u isticmaalaan markaas tashriiq marka hilbawaradaa la dhahaa markaas haddii sidaas marka la yidhaahdo ayb macnaha labaad waxaa la yidhi waxaa loogu bixiyey liannahaa kullahaa ayaamu tashriiqin lisalaati yowmi الnaxri fasaarat tabacan liyowmi الnaxri qaar waxay yidhaahdeen yowmu naxriga ayaa salaadda waxaa la tukadaa markay qoraxda si fiican u soo baxdo maalmihii kalena waxaa loogu magacaabay tabacan laha iyadoo la raacinayo yanii yowmu naxriga ibnu xajar marka wuxuu yidhi qaala wahada acjabu اlqowlayni ilaya aniga kan baa aad wuxuu yidhi agtayda loogu cajaa'ib badan yahay waadunuhu araada maa xakaahu gayruhu ana ayaama tashriiqi sumiyat bidalika lianna salaata alciidi inama tusallaa bacda an tashruqa shamsu وعن بن الأعرابي قال سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس leeyahay ibn اlacraabi waxaa loogu bixiyey udxiyadaba lama samaysto ilaa ay qoraxda ka soo baxay maalmaha kalena sidoo kale udxiyada ile waa jirtaay ayb وعan yacquuba bni sikiit qaal huwa min qowli اljaahiliyati ashriq habiir kayma naqiir taasay ka timid bay dhahayaan iyagaa markay musdelifo habeenkii seexdaan ma ka dhaqaaqi jirin ilaa ay qoraxda ka soo baxdo buurtaa marka meesha ku taale habiir la yidhaabay ee dhanka bari ka jirto qoraxdu ay ka soo baxaysay dhihi jireen soo iftiin soo iftiin oo qoraxdii marka soo bax saan u baxno ayb ay dhihi jireen nebigu waa kii khilaafay sala allahu calayh waali wasalam oo meeshaas musdelifo wuxuu ka dhaqaajiyey qabla an tadluca shamsu intayna qoraxda soo bixin ka hor qaarna saasay dhaheen calaa kulli macaanidaas labadaas horaa u xoog badan ayb ayaamu tashriiq marka waa maalmahee fuqahadu waa isku khilaafeen iyagana ayaamu tashriiqa ma lagu darayaa yowmu naxri mase ma lagu daraya sida loo badan yahay yowmu naxri waa yowmulciid isaga ayaamu tashriiqa waa saddex maalmoodoo ka dambaysa marka kow iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka ayb marka maalmahaas oo dhan marka waa maalmo iyadana wax la cuno ilaahay la xuso oo aan la soomin ilaa xaajiga mutamatica oo hadyi waayey maahane yaa isaga loo rugseeyey inuu maalmahaas koy tobanka labay tobanka saddex tobanka uu soomo ayb ayaamu tashriiquna marka waa maalmahaas dulxija kooy tobankeeda labiy tobankeeda saddex tobankeeda ayb wa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi wayadkuru sma allaahi fii ayaami macluumaat wayadkuru inay xusaan ayaa alla ugu jideeyey liyashhaduu manaafica lahum baa ka horreysa waxaa xajkii loogu farad yeelay manaafic iyaga u sugnaatay inay xaadiraan oy goobjoog ka noqdaan wayadkuru sma allaahi wayadkuruu ay xusaan waliyadkuruu inay xusaan isma allaahi ilaahay magaciisa inay sheeg sheegaan fii ayaamin maalmo dhexdooda maalmaha oo macluumaatin la yaqaano maalmaha ilaahay aad loo xusaayo waa maalmeen ayaamu alcashri maalmaha tobanka tobanka oo dilxija ayb walayaamu almacduudaatu maalmaha la tiriyeyna ayaamu tashriiqi weeyaan kuwa ilaahay wadkuru allaha fii ayaamin macduudaat faman tacajala fii yowmayni falaa ifma calayhi waman ta'ahara falaa ifma calayhi liman ittaqaa walayaamu almacduudaatu ayaamu tashriiq weeyaan ayb wa kaana bnu cumara wa abuu hurayrata ibnu cumar iyo abi hurayra waxay ahaayeen yakhrujaani ila suuqi suuqa inay u baxayaan fii ayaami alcashri maalmaha tobanka yukabbiraani iyagoo takbiirsanayo wa yukabiru nnaasu dadkuna way takbiirsanayeen bitakbiirihimaa yacni maca takbiirihimaa oo dadkii markay arkaan iyagoo takbiiraad iyo samaynaya dadkiina waa ku dayan jireeno iyagana marka takbiiraadkaas bay la qaadi jireen ayb oy markaa dhihi jireen ayb wa kabbara moxamed bnu caliyin moxamed bnu cali abu jacfar ilbaaqir jacfaru saadiq aabbihiis waa moxamed bnu caliy bni xuseyn bni caliy bni abi aalib ayb wowkii baartay isagana takbiiraad ayuu la yimid khalfa annaafilati sunnooyinka gadaashooda meeshan bukhaari dhowr mas'alo ka rabaa masalada koowaad waxay tahay ayaamu alcashri iyo ayaamu tashriiq fadligooda inuu kuu sheego ayaamu alcashri waa tobanka hore oo dilxija ayaamu tashriiqna saddexda ka dambaysa waxaa kaloo meeshan kale uu ku dhigay xukunka takbiiraadka ciidda takbiiraad waxay leedahay mutlaq iyo muqayad u qaybsan takbiiraadka mutlaqa ah waxaa weeyaan maalmahaas oo markaa ayaamaha weliba khaasatan waxay aad mu-akad sii tahay sagaalka marka la galaba sagaalka maalinka sagaalaadku bisha carafo ay tahay laga bilaabo ilaa iyo saddex iyo tobanka takbiiraad ayaa la sameeyaa takbiiraadkaas marka waa mutlaq iyo muqayaday u qaybsamaan mutlaq waa wakhti walba inaad iska akhriso wakhtigiiba aad heli karto inaad iska akhriso allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu ayb kuwana waa muqayad oo waxay ku qaydan yihiin salaadaha kadib kuwaas marka salaadaha kadib ku qaydan salaadahaas la sheegaya faradka keliya miyaa mase sunnadana waa ku jirta jumhuurku waxay u badan yihiin farad keliya oo salaad farada qofka hadduu tukado takbiiraadkaasoo kaleu la imaanaya ayb goormay bilaabmayaan takbiiraadku waxay bilaabmayaan yowmu carafa subaxeeda maalinta carafo salaadda subax markii la tukado qofka aan xaajiga ahayn maalinta carafo salaadda subax markii la tukado yay bilaabmayaan takbiiraadkaas salaadaha faradka ka dambeeya kor ayaana loo qaadaya waxay dhammaanayaan marka ilaa aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa casirka ugu dambeeyo ilaa ayaamtu salaadda ugu dambayso maalintii waa casir marka aakhir ayaami tashriiq ayaamu tashriiq marka waa maalinteena waa maalinta saddex iyo tobnaad marka waxay soconaya sagaalka tobanka koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka casirka markii la tukado bis waa la joojinaya ayb sunnooyinka marka maku jiraan xaaji waxoogaa isaga tartiibtiisu way khilaafsan tahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin wuxuu bilaabayaa isaga tobanka maxaa yeele sagaalka carafuu taagan yahay talbiyadii iyo waxyaa umuuro kale isaga uu samaynaya ku dadaalaya hadduu sagaalka bilaabana dhib male xadiid waxaa noo imaan doono saxaabadu ay leeyihiin maalinta carafo fa mina almulabbii wa mina almukabbir waxaa naga mid ah kuwo takbiirsado iyo kuwo talbiyeysto ayb sunnooyinka marka maku jiraan gadaashooda sunno markaa tukataba takbiirtii ma la imaanaysaa bukhaari wuxuu keenay moxamed ibnu cali abu jacfar ilbaaqir xataa sunnooyinka ka dambe inuu takbiirsan jiray ayb laakiin uma badna yani salafku aqwaashooda waxay u badan tahay salaadaha faraka amaa sunnooyinka moxamed ibnu cali albaaqir ayuu ka keenay masaaishaas waa marka masaaisha uu rabo inuu ka hadlo ayb naaguhu iyaga ma takbiirsanayaan mase ma takbiirsanayaan waa takbiirsanayaan iyaga laftirkooda oo laakiin marka sawdkoodu inay dad maqlaan ajaanib iyo waa taasay un iska ilaalinaya jamaacada markay kusoo tukadaanna iyagu gadaal ku tukanayaan waa takbiira takbiiraadka dadkaas marka ay samaynayaan imaamka ama dadkii ummaddoo dhan ay samaynaysa dhinacooday ka samaynayaan iyagana ibnu rajab saasuu tilmaamay ayb maalmaha marka tobanka ahna haddii takbiiraadka la sameeyo oo acmaal kastoo saalixa oo lagu dadaalo fadli bay leedahay qaala xadaanaa moxamed bnu carcarata qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana can muslimin ilbatiin muslimu bnu cimraan ayaa la yidhaha aw muslimu bnu abi cimraan albatiin naanaystiisa way akhraja lahu akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasi can اnabiyi salى اllahu عalayh walihi wasalam annahu qaal ma alcamalu fii ayaami اlcashri ma alcamalu camalku ma aha fii ayaami اlcashri maalmaha tobanka dhexdooda afdala mid ka fadli badan ayb malcamalu camal ma aha fii ayaami alcashri la sameeyo ayaamaha tobankaa dhexdooda afdala min alcamali camal midka fadli badan fii haadihi tan dhexdeeda la sameeyo marka yacnii laba jeer baa la kala laba ictibaar baa laga camalka saalixa lagu kala fadila markuu tobankan ku dhex jiro iyo marka uu ku dhex jiro ounan tobankan ku dhex jirin teebuu fadli badanya markuu tobankan ku dhex jiro ayb qaaluu waxay yidhaahdeen wala aljihaadu jihaadkuna miyounan ka fadli badnayn qaala wala aljihaadu jihaadkuna kama fadli badna ilaa rajulun qof mooyaane kharaja baxay yukhaatiru binafsihi isagoo nafsaddiisa yacnii ku khatartamaayo iyo wamaalihi iyo maalkiisa khatar yacni gelinayo oo meeshii dagaalka uu ka jiray la aadayo naftiisa iyo maalkiisii falam yarjic aan soo noqonin bishayin waxba aan la soo laabanin waxna markaa aan la soo noqonin ayb ma alcamalu fii ayaamin afdalu minha fii haadihi fii ayaami alcashri buu idiin wada ibnu xajar wuxuu yidhi kada liakar الruwaati biاlibhaam ma alcamalu fii ayaamin wawaqaca fii riwaayati karimata can اlkushmihaniyi ma alcamalu fii ayaami اlcashri wahada yaqtadii nafya afdaliyati اlcamali fii ayaami اlcashri cala alcamali fii hadihi اlayaam in fusirat biannaha ayaam الtashriic wacala dalika jara bacdu shuraaxi اlbukhaariyi yani meeshan xoogaa rakaako yar baa waxaa ku jira marka adeyg yar baa ku jira yacnii malcamalu fii ayaamin mau idin dhigay idinka malcamalu camal ma aha fii ayaamin maalmo la camal fala dhexdooda afdala mid ka fiican oo ka fadli badan min alcamali camal fii haadihi tan dhexdeeda miyaa min ayaamin yo u dhigayna cashar iska dhaafa alcashri ma idin dhigi soo mara n haddii la tanwiiniyo al meesha ma imaa haddii la tanwiiniyo yacnii al ma jirtaan ka wadna idaafo meeshii tanwiin hadday taallo idaafo ma taallo maa min ayaamin bis maa dhigan mase maa min mase waxaa dhigan malcamalu fii ayaami alcashri maa idin wada dhigan adi maxaa kuu dhigan sax fii ayaaminay nusax u badan yihin fii ayaamin cashri aan lahayn fii ayaami alcashrina qaaraa dhigay marka fii ayaami alcashri marka la yidhaahdo camal ku dhex jiro maalmaha tobankaa kama fiicna maalmahan camalka la samaysto maalmahan marka tay u noqonay ayaamu tashriiq ayb tobankii camal ku dhex jira kama fadli badna ayaamu tashriiq camal la sameeyo saasay noqona sida kale marka hadday tahay malcamalu camal ma aha fii ayaamin maalmo dhexdooda dhaco afdala mid ka fadli badan ma ahan min alcamali camal fii haadihi maalmahan tobanka dhaco ama tobanmaalmahan ayaamu tashriiq ayb isagoo markaa sidaan ka waaduqsanna meelo kale ku keeni kara waxa la isbarbar dhigaayana waa camalka saalixa oo dhaco tobanka maalmood iyo keyrkood inuu dhaco marka uu tobanka maalmood dhexdooda ku dhacuuna fiican yahay halkaa marka walaljihaadu marka uu leeyahay waxaa ku sugan buu yidhi ibnu xajar wafi lxadiidi tacdiimu qadri اljihaad wa tafaawutu darajaatihi jihaadka laftirkiisa darajaadkiisu inay kala tagtagsan tahay oy kala duwan tahay wa ana algaayata alquswaa fiihi badlu nafsi lilah ujeedka ugu weynee laga leeyahayna in nafta ilaahay dartii u baxdo marka marka qofkii naftiisii iyo maalkiisii midna aan la soo laabanin ninkaa keliyaa ka fiican nin maalmaha tobanka addadaalay halkaa marka maxaa kugu jira marka hadduu jihaadkii aaday maalkiisii iyo naftiisiina la soo noqday iyo nin maalmahaas camal badan sameeyey acmaal la yimid kiyaa fadli badanna weli maalmahaas ninkii camal la yimid halkan nin ee ka badinaayo waa nin jihaadkii ku baxay naftiisii iyo maalkiisiina midna aan la soo noqon maxalushaahidka marka waxaa weeyaan maalmahan ayaamu tashriiqa iyo ayaamulcashriga ayuu isku daray bukhaari fadligooda ayaana marka xadiidkan uu ku tilmaamay dhexdiisa baabu takbiiri ayaama minan maalmaha mino takbiirta la takbiirsado caddaynteediibu u baab yahay waidaa qadaa ilaa carafa iyo carafa marka uu ka lahaayo wa kaana cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu ahaa yukabiru inuu takbiirsanayo fii qubbatihi teendhadiisa biminan mina dhexdeeda fayasmacuhu waxaa maqlaayey ahlulmasjidi masjidka dadkiisa fayukabiruuna dadka masaajidka ku jiraa maqlayay fayukabiruuna way kibaaranayeen wayukabiru ahlu laswaaqi suuqyada dadkiis dadkooduna way takbiirsanayeen xataa tartaja intay ka gilgilato minan mino takbiiran ay kala gilgilato allahu akbar yacnii dadkii oo dhan baa cod weyn ku qaadayay ilaa ay mina la gilgilato takbiir wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yukabiru inuu kibaaranayo biminan mina tilka alayaama maalmahaas wa khalfa salawaati salaadaha gadaashooda wa calaa firaashihi firaashkiisa isagoo gogashiisa jiifo wa fii fusdaatihi teendhadiisa dhexdeeda wa majlisihi iyo meesha uu fadhiisto wa mamshaahu iyo socodkiisa ayb tilka alayaama maalmahaas jamiican dhammaantood wa kaanat maymuunatu maymuuna waxay ahayd tukabiru inay kibaaranayso yowma anaxri maymuuna maalinta tobnaadka waa takbiirsan jirtay naaguhu xataa marka inay sunno u tahay wa kunna annisaa'u naaguhu waxay ahaayeen luqatu akalunilbaraakiifo an wa kaana nisaau inuu dhahay ahayd wa kunna ayuu keenay marka ayb kee faacilka ama kee ismu kaana ama ya ismu kaana nuunkaa mase annisaau annisaau iyo ismukaanaha nuunku calaamatljamci umbaa layska dhahayaa markaan xaqiiqatan marka faacilku ismigii kaana waxaa weyaan annisaaudaas wa kunna annisaa'u naaguhu waxay ahaayeen yukabirna inay takbiirsanayaan khalfa abaana bni cuhmaan gadaashiisa wa cumara bni cabdilcasiis iyo cumar bni cabdilcasiis gadaashooda yacnii iyagaa salaada tujinaayo dadkii baa takbiir la imaanaye waa la takbiirsanayeen haweenku layaali tashriiq ayaamaha hilbawaradka maalmaha ayaamu tashriiqa maca rijaali ragga macooda fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa haweenka marka masaajidka hadday jamaacadii kusoo tukadaan inaysaas yeelaya qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa malik bnu anas qaala xadaanii muxamed bnu abi bakrin اthaqafiyu qaala sa'altu anasan anas ayaan su'aalay wanaxnu annaga oo qaadiyaani aan kuwa jarmaadaya aan nahay min minan mina ka jarmaadayo ilaa carafaad u socdo can italbiyati talbiyadii baan wax ka weydiiyey kayfa sidee baad kuntum ahaydeen tasnacuuna inaad samaynaysaan maca nebiyi sal l slam nebiga maciisa qaala waxa uu yidhi kaana yulabbi lmulabbii midka talbiyeysanayo wuxuu ahaa inuu talbiyeysanayo laa yunkaru calayhi laguma inkiraynin wayukabbiru lmukabbiru midka kibaaranayo allaahu akbar dhahayana wuxuu ahaa inuu takbiirsanayay falaa yunkaru calayhi laguma inkiraynin yacnii markaan carafaad usii soconnay yaa qaarna waa talbiyeysanayeen laguma inkirin qaar waa takbiirsanayeen mana lagu inkirin kuwaasna meeshaas baa marka waxaa laga qaadanaya xaajiga laftirkiisa inuu yowmu carafa iska sii bilaabi karo takbiirta culamada qaar laa waxay leeyiin talbiyadaa ka fadli badan oo inuu aad talbiyada ugu dadaalo markaas talbiyada marka goormay go-eysaa dhagaxa markuu tuuranayo maalinta tobnaad halkaas marka markay go-do isaga markaas wixii ka dambeeyo takbiiradii iyo takbiiraadkii iyo hayska bilaabo qaala xadaanaa muxamedun ayb ayb muxamed marka nusaqa qaar wuxuu ku yimid sidaas wasaqطa min riwaayati ibni shabuuya wabnu sakan wa abi zayd almarwasiy wa abi axmed xadaanaa muxamed waa ka dhacday wawaqaca fii riwaayati اlasiiliyi can bacdi mashaayikihi qaala xadaanaa muxamedun اlbukhaariyu fclى hada laa waasiطaةa bayna الbukhaariyi wa bayna cumara bni xafsin fiihi waqad xadaثa الbukhaariyu canhu bاlkahiiri bغayri waasiطaةi warubama adkla baynahu wa baynahu اlwaasiطaةa axyaana yani fiiri ninkan ka koreeya moxamed cumar bnu xafs bukhaari marna waasita uga wariya marna toos nuskha qaar baa marka waxaa ku dhacay xadaanaa muxamadu اlbukhaariyu yaa yidhi marka xadaanaa muxamadu اlbukhaariyu qofka dhahayaa waa raawida bukhaari ka werinayo kusii hoseeya nafkaas ayb wbidalika jazma abu nucaym fi lmustakhraj waraajixu suquuط اlwaasiطati baynahuma fi hada اlislaam raajixa waxaa ah muxamedkaas inaanu ku jirin saasaana abu nucaym ou jasmiyey wawaqaca fii xaashiyati bacdi اnusakhi liabi dar muxamadu hada yushbihu an yakuuna huwa اduhliya faاllahu aclam waxaa laga yaabaa buu yidhi moxamedkan inuu yahay duhli moxamed ibn yaxya duhli marka waana dhacdaa bukhaari inuu mararka qaar markuu ka warinayo moxamed ibnu yaxya inuu yidhaa xadaanii muxamedun bis ama inuu yidhaa xadaanii moxamed ibnu khaalid awowgis oo u nisbeeyo labadoodii baana marka yaa waxay ka dhex jireen laasiyama weliba moxamed ibnu yaxya duhli dhinaciisa qال xadaثna cmr بن xfs qal xadaثna أbي can cاaصm can xfsةa can أmi caطيةa qاalat kunaa waxaanu ahay nu'maru inala faraayo an nakhruja inaan soo baxno yowma اlciidi maalinta ciida ayb xatىa nukhrija اlbikra min khidriha ilaa aan ka soo bixino gabadha bikrada min khidrihaa asturkeeda aan ka soo bixino xataa nukhrija alxuyada kuwa xaydka qaba inaan ilaa aan ka bixinno fayakunna waxay ahaanayaan khalfa annaasi dadka gadaashooda fayukabirna waa takbiirsanayaan bitakbiirihim takbiirta dadka ayay la takbiirsanayan maca takbiiri innaasi wayadcuuna biducaa'ihim ducadoodayna ku ducaysanayaan ayb wayadcuuna biducaa'ihim ay ku ducaysan waxay ku ducaysanayaan ducadooda yadcowna in la yidhaahdaa haweenan ka hadlaynaa soo ficil mudaaric waa marka nuun ulinaaf markay la xiriirsanto maxaa la rabaa mabniyun cala sukuun ayb yadcowna saas ugu shaqlaa ayb biducaa'ihim dadka ducadooda ayb yarjuuna barakata dalika alyowm iyagoo dadku ay markaa rajaynayeen maalinkaas barakadiisa wa duhratihi iyo dahaaradiisa ayb maxalushaahidka marka waxay tahay takbiirtaas ayaamahaas ay takbiirsadaan oo ay ku takbiirsadaan maca dadka ay la takbiirsadaan ayb xaa'idku marka takbiirta waxba kama dhimayso ayb dikru takbiiri fii xadiidi ummi caطiyata min hada اlwajhi min qaraa'ib الصaxiix waqad akhrajahu muslimu ayضا ayb baabu الصalaaةi ilى اlxarbati ywma اlciidi baabu bayaani xukmi الsalaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay ila alxarbati eebada xaggeeda loo tukado yowma alciidi maalinta ciidi takiga yacnii waranka usha hoosta kul caaradda birta ee warankaoo kale ah ee marka in xaggeeda loo tukado sutro laga dhigto ayb marka yacnii wuxuu ka wadaa maalinta ciidda inaan hub la qaadin ayaa sunnadu ahayd aan soo marnay hubkaas yacni haddaan laga ammaan helaynin oo laga cabsanayo amaa isagu mid markaas yacnii lagana ammaan helaayo maslaxo kalena lagu qabsanaayo sutray wax lamida laga dhigana laa ba'sa dhib inaynan ahayn qaala xaddaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xaddaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid althaqafi qaala xaddaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumar ana اnabiya sala اllahu calayh waali wasalama nebigu kaanat turkazu waxaa loo mudi jiray kaanad waxay ahayd turkasu in loo mudi jiray alxarbata eebada qudaamahu hortiisa ayaa laga mudi jiray yowma alfidri maalinta fidriga iyo wanaxri uma yusallii dabadeed waa tukanaya uma yusallii dabadeed markaa wuu tukanaya xarbadaas marka ama warankaas ama takigaas wax dhibaata uu leeyahay male sababtoo ah hub ahaan looma wato ayb xadiidkii hore marka silaaxu in mamnuuc uu yahay ama aan sunnadii aanay ahayn xadiidkii saa tilmaamayey iyo kan mayska hor imaanayo markaas ayb baabu xamli alcanasati aw alxarbati bayna yaday alimaami yowma alciidi eebada ama yacnii usha takiga imaamka hortiisa laga mudaayo yowma alciid maalinta ciidda ayb qaala xadaanaa ibraahiim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaana alwaliid whuwa bnu muslim qaala xadaanaa abuu camrin abuu camarkan yaa waana weliid ibnu muslim you aad uga wariyaan awsaaci abuu camrin huwa alawsaaciyu cabdiraxmaan ibnu camrin ayaa la yidhaha alawsaaciyu imaamu ahli shaam qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara qaal kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqduu ila almusallaa musallaha inuu u kallahaayey walcanasatu canasadana bayna yadayhi hortiisa ay tahay tuxmalu la xambaarsan yahay wa tunsabu waa la qaadayey wa tunsabu waa la mudaaye bilmusalla ayaa laga mudaaye bayna yadayhi hortiisa fa yusallii ilayha xaggeedu u tukanayo alwaliid bnu muslim yudallisu tadliisa taswiya tadliiska musalaxa marka laga hadlayo waa laba u kala baxay tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuux tadliisulisnaadka wax badan usii kala baxo oo tadliisu taswiya ka soo baxdo tadliisulcadfi ayaa ka soo baxo waxaa ka soo baxo marka tadliisu siyaqi iladaa waa noocyo fara badan baa marka ka dhex baxo oo ka soo dhex baxo ayb tadliiskaas marka tadliisu taswiyahan ugu xun wa sharuhaa tadliisu taswiya tadliisu taswiyaha marka siday tahay habkiisu see waa habkiisu waxaa weeyaan in la isku weliid ibnu muslim oo kale aad u samay jiray isaga iyo man fawqa shaykhihi sheekhiisa ka ka sarreeyo iyo qofkan tadliisu taswiyada samaynaayo yaa waxaa dhexda uu ka saarayaa kan u dhexeeya hadda weliid ibnu muslim maalan ama yacnii isaga marka aafadu waxay tahay isagoo kale maalan wuxuu soo gaaray sheekhiisa ninka sheekh uu ahaa ayuu soo gaaray maalan markaasu wuxuu samaynayaa sheekhiisii daciif isagoo maalanah ayuu ka saarayaa meesha isaga iyo marka wuxuu isku kabayaa marka sheekhiisa kii ka korreeyey yaa meeshii ka maqan sheykhuubaa ka maqan ninkii fiiriyey muxuu isleeyahay oo wakhtiga iyo casriga hadduu saa u eego waa isku casri liqaa ma dhex maray waa dhex maray ha ilaa sheekhaaga sheekhiisa inaad la kulanto waa dhici kartaay ayb ninkii marka saa u arko ma ma ma moodi karo meeshaas in inqidaac uu ku jiro laakiin inqidaac khafi a baa ku jiro ayb marka labadaas meel waasitada u dhaxaysa ayuu meesha ka saaray ayuu ka saarayaa isagii iyo marka waxaa isku dhegaya marka ayb amase tadliisu taswiyaha cafwan cafwan sheekhiisa iyo ka ka sii koreeyo iyo ninka ka sii koreeyo sheekhiisii marka ayaa matalan nin daciifa ka wariyo welid ibnu muslim too sameeya middaan wa awsaaci oo kale nin daciifa ka warinayo awsaaci marka ninkaa xadiidka uu ka wariyo daciifkaa kan ka sii sarreeya waa soo gaari waana la kulmo weliid ibnu muslim marka wuxuu samaynayaa awsaaci sheekhiisii daciifka ah buu meesha ka bixinaya awsaaci iyo sheekhiisa kan ka sii koreeya isku labeellayna marka isku dhejinaya ninkii daciifkaa meesha ka maqlay saan maxaa u samaysaa markii la yidhi waxauu yidhi unabbilu lawsaaciya awsaaci ayaan weynaynayaa yuu yidhi waxaan diidayaa nin daciifuu ka wariyaa in la dhaho markaasaa la yidhi haddaad sidaan yeesho awsaaci baad bacaabaynaysaa sababtoo isaga inuu sameeyaa loo malaynayaa waxaan soo ma garanin halkaan marka fiiri marka meeshaan wuxuu yidhi waalwaliidu almadkuuru hunaa huwa bnu muslim waqad saraxa bitaxdiidi alawsaaciyi lahu riwaayadan marka eeg weliid ibnu muslim wuxuu caddeeyey awsaaci inuu taxdiid inuu ugaga wariyey wa bitaxdiidi naaficin lilawsaaciyi naafic xadiidka inuu awsaaciyo weliid sheekhiisa u warramay oo u sheegayna waa caddeeyey fa umina markaa waxaa laga aamin noqday tadliisu lweliid wa taswiyatuhu weliid tadliiskiisii iyo taswiyadiisii baa laga nabadgalay walaysa lilwsaaciyi awsaaci uma sugnaanin buu yidhi can naaficin isagoo naafic ka warinayo can ibni cumarana ka sii warinayo mawsuulan oo weliba mawsuul ah fi saxiixina ku sugan hayra hada alxadiid xadiidkan waxaana ma jira nugto waay ashaara ilaa dalika alxumaydiyu ayaa ishaaray yacnii marka ninka tadliisu taswiyaha sameeyo kale maxaa laga rabaa asaga inuu taxdiid caddeeyo sheekhiisana inuu taxdiid ku wariyo oo man fowqahu uu uga wariyo markaasaa laga nabadgeli karaa hadda marka sanadka feeri alwaliidu qaala xadaanaa abu camrin qaala abu camr awsaaciy wuxuu yidhi ahbaranii naaficun buu yii xadaanii ahbaranii isku mid waa haddii laakiin maalan ay ahaan lahayd xadaanaa abu camrin can naafic waxaa la dhihi lahaa war amau tadliisu taswiye sameeyey weliid isaga marka laba dabaqaa laga rabaa taxdiidka laba dabaqo sheekhiisa inuu isaga xadaanaa uga wariyo sheekhiisana sheekhiisa kale inuu xadaanaa uga wariyo markaasa waxaa laga nabadgeli karaa tadliisu taswiya ayb meeshaa marka nugtadaasa ku jirta ayb qaala akbaranii naaficun can ibni cumar qaala kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqdu ila lmusala musalaha inuu u kallahayo walcanazatuna bayna yadayhi tuxmalu watunsabu bilmusala bayna yadayhi fayusaliu ilayha xaggeeda u tukanayo baabu khuruuji الnisaaءi wاlxuyadi ila اlmusallaa haweenka bixitaankooda ay u baxaan wاlxuyadi iyo kuwa xaydka qabo ila lmusallaa musallaa intii ka ay aadaan qaala xadaثana cabdالlahi bn cabdilwahaab huwa alxajabiyu abu muxamed albasriyu ثiqaة akhraja xadiiثahu albukhaariyu wالnasaaئiyu qaala xadaثana xamaadu huwa bnu zayd can ayuuba can muxamedi can umi caطiyata qaala umirnaa waxaana la faray an nukhrija inaan bixinno oon soo saarno alcawaatiqa ayb alcawaatiq waa jamcu caatiqatin wa hiya albaaliqatu kuwa haweenka qaangaaray maxaa caatiqo loogu magacaabay cawaatiq maxaa loo yidhi waxay ka xoroobeen baa layidhi khidmadii shaqadii iyo adeegga yaryarkaa loo dirsaday iyay ka xoroobeen dad waaweynay noqdeen ayb maadaama ay qaangaareen amase waxaa la yidhi garaacistii la garaacayey iyo waxyaabahaasay ka xoroobeen saas labadaba shamsudiin albirmaawi saasuu sheegay wadawaati alkhuduuri iyo kuwa qolalka u saaxiibka ah qowladaha kuwa ku jiro inaan soo bixinno ayaa nala amray wa can ayuuba can xafsata binaxwihi wazaada fii xadiidi xafsata wuxuu ku daray qaala aw qaalat alcawaatiqa wadawaati alkhuduuri wayactasilna way ka fogaanayaan alxuyadu kuwa xaydka qaba almusallaa meesha lagu tukanaayo sababtay uga fogaanayaan marka meeshaas baa masaajid xukunkeeda lahmiyaana maya waxay uga fogaanayaan meesha inaynan dadka ku ciriiriyin ee bannaan haddii lagu tukanaa masaajid maahan bannaan meeshaas daat wuxuu u dhiga ma jira an nukhrija ta hore an nukhrija alcawaatiqa wadaati alquduuri labadaba wadawaad qore soo ma halkanna marka dawaati alquduur dawaati sutuur ayb wa qiila albuyuut guryahan waa la yidhi marka xadiidka tarjamada xadiidku waa isleeyihiin oo haweenka iyo kuwa xaydka qaba inay soo baxaan madaahibtu marka iyo a'immada salafka waa ku kala bebedelan yihiin qaar baa waxay leeyihiin fidnadiyaa badatay haw gabdhaha yaryarkaa ma la soo bixinayo oo in lagu fidnoobo iyo ay dhici karto haweenka waaweyn iyo ha iska soo baxaanay dhahayaan laakiin marka xukunku waa caam cumuumkaas un inuu lagu wado waajib miyay tahay marka inay soo baxaan naagihii marka xaydka qabay waajib miya inay soo baxaan mise waajib maaha wax yar oo ahlucilmiga ka mid a waajibnimo sheegay xadiid daciifana waa ku soo arooray wujuub iyo waxaa laga faa'iidaysan karo laakiin waa daciif sunno inay tahana marka xoogma ayb baabu khuruuji sibyaani ilmaha yareerkaas oo bixitaankooda ilal musallaa ay u soo baxaan caddaynteediibuu u baab yahay xukunka caddayntiisa qaala xadaanaa camru bnu cabbaas wa huwa albaahiliyu abu cuثmaan albasriyu qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can cabdiraxmaan qaala samictu bna cabbaasin qaal kharajtu maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebigan la baxay yowma fitrin maalin ciidulfitri ah aw adxaa ama yowmu adxaa fasallaa wuu tukaday nebiga uma khataba waa qudbiyey uma ata nisaa'a buu u yimid fawacadahunna waa wacdiyey wa aamarahunna wuuna amray bisadaqati sadaqa ayuu amray wa amarahunna bisadaqati buu faray maxalushaahidka marka ibnu cabbaas wiil yarow ahaa oo aan qaan gaarin weli waa soo baxay marka ilaa khudbadii nebiga iyo waxyaabahaasuu ka warramaayo ilmaha yararkaa marka inay soo bixi karaan baabu istiqbaali limaami nnaasa fii khudbati alciid baabu bayaani xukmi istiqbaali limaami imaamka soo qaabilitaankiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baabihay annaasa dadka uu usoo jeesto fii khudbati alciidi ciidda khudbadeeda qaala abuu saciid qaama anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa istaagay muqaabila annaas dadka hortooda yacnii isagoo dadka ka soo horjeeda qaala xadaanaa abuu nucaym wahuwa alfadlu bnu dukayn qaala xadaanaa muxamed bnu طalxa can zubaydin can الshacabiyi can ilbaraa qaala kharaja الnabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigii baa baxay yowma adxan maalin ciiduladxa ah ila albaqiici baqiic ayuu u soo baxay fasallaa ragcatayni ayuu tukaday uma aqbala calayna biwajhihi wejigiisi ayuu nagu soo qaabiliyey wa qaala waxauu yidhi ina awala nusukinaa camalkeenna ka ugu horreeya fii yowmina haada maalinkeennan kana an nabda'a bisalaati salaadda inaan ku bilaabanno waay uma narjica aan noqonno fananxara faman facala daalika qofkii sidaa yeela faqad waafaqa sunnatanaa sunnadeenii buu waafaqay waman dabaxa qabla daalika qofkii gowracana fainamaa huwa shay-un waa shay cajalahu liahlihi uu u dadejiyey laysa min annusuki fii shay camalka xaggiisa waxba kama aha faqaama rajulun nin baa kacay markaa faqaala waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innii dabaxtu waan gowracay wa cindii jadacatun iyadoo ay jadaca agteyda tahay khayrun wa cindii agteydana jadacatun ay tahay taasoo khayrun min musinnatin ka khayr badan qaala dbaxaa gowrac walaa tafii u oofin mayso can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyo ayb maxalushaahidka marka waa maxay labadii ragca nebiga ayuu tukaday uma aqbala calaynaa intaas biso ka raba uma aqbala calayna baabu alcalami aladii bilmusallaa ayb baabu bayaani alcalami taaggii caddayntiisiibuu u baab yahay alladii taagga oo bilmusallaa meesha lagu tukanaya agtiisa ahaa alcalam waa taag yar oo musallaha markaa ku yaallay qaala xadaanaa musadadun ayb wax kale baabkan marka looga wadan lahay musallaha in la tacriifiyey bas meeshii nebigu uu ku tukan jiray qaar marka waxay leeyiin baqiic agteeda uu nebiga ku tukan jiray ayb xadiidna waa ku soo aroortay laakiin aan maqbarada ahayn qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can sufyaan qaala xadaanii cabduraxmaan bnu caabisin qaala samictu bna cabaasin qiila lahu waxaa lagu yidhi ashahidta alciida ciidda ma ka qayb gashay oo ma xaadirtay maca nebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga maciisa qaala nacam buu yidhi haah walowlaa makaanii booskayga haddii lala yahay min asigari yaraanta darteed ah maa shahidtuhu ma aanan xaadirin walowlaa makaanii aniga makaanadayda yanii nebiga aan agtiisa ku leeyahay qaraabanimada aan nebiga la ahayo haddaanay ahayn maa shahidtuhu ma aanan xaadireen sababtu maxay tahay min asigari darteed yaraan darteed xataa ata alcalama ilaa nebigu uu ka yimid taaggii cinda daari kaiir ibni salt kaiir ibni salt daartiisa agteeda ah yacnii taagga kaiir ibnu salt daartiisa agteeda ku yaallo ayuu nebiga yimid marka daartaas xilligii nebiga ma jirin laakiin markan oo ibnu cabaas la weydiiyey bay jirtaa waxbowna ku tilmaamayaan isaga marka ujeedkiisu saas fasallaa tamma fasallaa wuu tukaday markaa meeshaa markuu yimid nebigu waa tukaday uma khadaba waa qudbiyey uma ata nisaa haweenkiibuu u yimid oo macahu bilaalun isagoo bilaal la jiro fawacadahunna waa waaniyey wadakarahunna waa tadkiir ayuu siiyey wa amarahunna bisadaqati sadaqadii ayuu amray fara'aytuhunna waxaan arkaya haweenkii yuhwiina iyagoo markaa ridayo ayb ishaaraayo biyaydiihinna gacmahooda kula hoobinayo ayb yuhwiina wuxuu yidhi laamicu sabiixa ayb yu'miina fara'aytuhunna waxaan arkaya haweenkii yuhwiina iyagoo markaa ishaaraayo biyaydiihinna gacmahooda yaqdifnahu ay ridayaan marka fii tawbi bilaalin ay ku ridayaan uma indalaqa huwa wa bilaalun ilaa beytihi isaga iyo bilaal ayaa markaa tageen ilaa beytihi gurigiisa intikaa bay aadeen ibnu rajab meeshaan marka wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa ciidda walow aan la adimaynin lana aqimaynin muadinka inuu imaamku muadinka inuu kaalmaysto imaamka inuu muadinkiisa kaalmaysan karo walow yaan muhimaddii aadaanka iyo tii kale yaanayba jirin maxalushaahidkana musallaha meesha uu ku yaallay qaala ibnu baطaal meeshaan marka wuxuu yidhi ibnu baطaal waxa uu yidhi khuruuju sibyaani lilmusalla inamaa huwa ida kaana asabiyu miman yadbiqu nafsahu can اllacibi wayacqilu الsalaata wayataxafadu mima yufsiduha alaa tara ilaa dabdi ibni cabaas alqisata ilmaha yararka markay musallaha iyo tegayaan waa hadday naftooda xakamayn karaan oy dabdin karaan sow ma aragtid buu yidhi ibnu cabaas qisadii dhammaydba uu soo dabdiyey waxaa kaloo kor ku sheegay ina damiira yacuudu cala nabiy sal walmacnaa walowlaa manzilatii min annabiyi sal l slam maa shahidtu macahu alciida wa huwa mubtajihun lakina hada siyaaqa yukhaalifuhu wa fiihi nadarun لأن الغاaلب أن الصغر في مثل hذا يkون مانعا لا مقتضيا فلعل فيه تقديما وتأخيiرا ويkون qowله من الصغر متacalقا بma baعdh sidii marka lqbada u sheegnayba oo marka waxay noqonaya walowlaa makaani hadii lalaa haddaanay jirin aniga boo makaanadeedayda oo aan yarahay ama makaanadeyda nebiga aan kuleeyaho qaraabada la ahay hataa haddaynan jirteen maa shahidtuhu ma aanan xaadireen buu yidhi sababtaanan u xaadirayn waa maxay min aلصiqari min ajli الصiqar marka min aلصiqaridan wax danbay ku tacalluqaysa ayb baabu mawcidaةi اlimaami الnisaaءa yowma اlciidi ayb imaamkii mawcidadiisa iyo waanadiisii caddaynteediibuu u baab yahay annisaaa haweenka uu waaniyo yowma alciidi maalinta ciidda qaala xadaanii isxaaq bnu ibraahiima bni nasrin qال xdثna cبdالرزاq wهو بن hmاn أbو bكر الxmyriي الصنcاniي qال xdثna بن jurayجi wهو cبdالملك بن cبdالعزيز qال أخبرnيi cطاء عن jاaبر بن cبداللahi qاal samctه yquuل qاma النبiي slى الlه عليه لي وsلم nebigii baa kacay yوم الفطr maalintii ciidالفطriga faصلىa waa tukaday fabadaأa bالصaلاaةi salaadii wuu ku bilowday ثuma khaطبa waa qudbeeyey dabadeed falama farغa markuu ka faaruq noqday nasala waa degey waa soo degey waa degeydaa marka waxaad moodaa marka mimbar inuu ka degay oo kale yay tusi kartaa laakiin fa nasala marka waxaad dhici karto meeshii hore uu saarnaa yar inay taag ahayd xoogaa oo uu markaa soo hoobtay fa nasala marka fahabata waa soo hoobtay haweenkii xaggoodu soo aaday falamaa faraqa nasala faata nisaaa haweenkiibuu u yimid fadakarahunna waa waaniyey wahuwa yatawaka'u isagoo cuskanaya marka calaa yadi bilaal bilaal gacantiisa isagoo cuskanaya wa bilaalun bilaalna baasidun uu yahay mid fidiyey towbahu maradiisa yulqii fiihi nnisaa'u haweenku waxay ku ridayeen marada dhexdeeda asadaqata sadaqadii qultu licata baa waxaan ku idhi buu yidhi zakaata yowmi alfitri maalinta ciidulfitriga sakadeedii miyay ku ridaayeen qaala laa buu yidhi maya yacnii marka meesha waxaa ka muuqatay ibnu jurayj wuxuu u qaatay sadaqadii markaa ay bixinayeen inay tahay sadaqadii waajibka ahayd sadaqatulfitri ayb marka sadaqatulfitri miyay ahayd buu yidhi maya walaakin sadaqatan kaanat sadaqatan bay ahayd sadaqo yatasadaqna xiina idin markaa ay sadaqaysanayeen ayb waa sadaqa tadawuca marka oo sunno ah tulqii waxay ridaysay fatakhahaa faraantiyadeeda ama jinjimaha waxyaabaha wareegsan wa yulqiina way ridaayeen qultu waxaan idhi buu yidhi aturaa ma arkaysaa xaqan cala alimaami waajib imaamka korkiisa ah daalika kaagaas ayb aturaa ma arkaysaa daalika kaagaasi xaqan cala alimaami imaamka korkiisu inuu waajib ku yahay ayb wayudakiruhunna uuna waaniyo inuu waaninaayo waajib inay tahay ma arkaysaa qaala waxa uu yidhi innahu laxaqun calayhim innahu kan haweenkii marka in la waaniyo mawcido la siiyaa la xaqun weeyaan xaq waajib calayhim iyaga korkooda wamaa lahum laa yafcaluunahu a'immada maxay u samayn laayihiin maxaanay u samaynaynin khudbada hadday maqlaayaan laa ba'as khudbadii oo dadka loo akrinaya hadday iyagu maqlaayaan taasi dhib ma laha laakiin hadday khudbadaa maqli karin iyagana marka in waanan la siiyo markaa sida nebiguba yeelay sala allahu calayh ali wasalam qaala bnu jurayj waakbaranii alxasanu bnu muslim alxasanu bnu muslim waxaa weya saaxibu taawuus ayb imaam muslim ayb xadiidka imaam muslimna waa wariyey furuuqda markaasaan sheegayna markaan axamo qaala bnu jurayjin waakbaranii alxasanu bnu muslim can taawuusin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal shahidtu lfitra ayaan xaadiray maca annabiyi sala allahu calayh ali wasalam wa abi bakrin wacumara wacuhmaan radia allaahu canhum yusalluunahaa qabla alkhudbati iyagoo tukanayo khudbada ka hor uma yaqdubu bacdu waa qudbayn uma yukhdabu waa la qudbaynaya bacdu markaa ka hor kharaja annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa baxay kaanii anduru ilayhi sidii anuu eegayo xiina xiina xiina yujlasu xiina yujallisu bitashdiidi laami almaqsuurati xudifa mafcuuluhu ayb wa huwa haabitun fii riwaayati muslim bilafdi xiina yujallisu اrijaalu biyadihi ayb wa kaanahum lama intaqala can makaani khudbatihi araaduu linsiraafa faamarahum biljuluusi wuxuu yidhi marka kaanii anduru ilayhi sidaan u eegayo kale xiina markii yujallisu yacnii yujallisu rijaala ragga markuu fariisiyey fariisinayo biyadihi gacantiisa markaa uu ku fariisinayo oo sida yacni markuu amraayo fariista fariista uu dhahay kaannahu markuu khudbadii dhammeeyaa raggii inay baxaan damceen markaasuu yidhi marka fadhiya laawaankii buu rabaa marka uma aqbala waa soo jeestay yashuquhum xaal oo marka dadkii dhex dhambalaayo oo uu yacni sufuuftii uu dhex maraayo xataa jaaa anisaaa ila naaguhu gadaalay jiraane xataa jaaa anisaaa intuu haweenkii ugaga yimaado macahu bilaalun ou la socdo faqaala waxau yidhi yaa ayuha nabiyu idaa jaءaka almuuminaatu yubaayicnaka alaaya uma qaala waxau yidhi xiina faraqa minha markuu ka faaruq noqday baycadii aantunna calaa daalika aantunna idinku calaa daalika baycadaa korkeeda ma tihiin qaalat imra'atun haweeney baa waxay tihi waaxidatun hal ah oo minhunna iyaga ka mid ah ayaa waxay tidhi lam yujibhu hayruhaa hayrkeed ma dhawaaqin mana ajiibin mana jawaabin yacni haweentaabaa waxay tidhi marka lam yujibhu hayruhaa waa jumla muctarida nacam ayay tihi haweentaas laa yadri xasanun xasanu bnu muslim ma garanaynin man hiya haweentaasu tay tahay ayb haweentaas midda ay tahay ma garanaynin isaga laa yadrii xasanun man hiya xasan ma aan ugu aqoonsanaynin cidda ay tahay riwaayo baa waxay leedahay marka muslim laa yudraa xiina idin man hiya laa yudraa ayaa riwaayo dheh qaala fatasadaqna way sadaqaysteen fabasada bilaalun tawbahu bilaal maradiisiibuu fidiyey uma qaala waxa uu yidhi halumma kaalaya lakunna waxaa idiin sugnaadood leedihiin fidaa'un furasho abii wa ummii hooyaday iyo aabbahay aabbahay iyo hooyaday furasho la idinku furtaad leedihiin fa yulqiina alfataxa ayay tuurayeen oy ridaayeen faraantiyada waaweyn iyo jinjimaha iyo wareegsan walkhawaatiima iyo faraantiyada alfatakh marka waa wixii wareegsan oo dhan iyo walkhawaatiima faragashiyaalka fii tawbi bilaalin bay ku ridaayeen qaala cabdurasaaq alfatakhu alkhawaatiimu alcidaam faraantiyada waaweynkaa kaanat fi ljaahiliyati jaahiliyada aanu ahayd xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qaalat imra'atun waaxidatun minhunna nacam ibnu rajab waxaa laga qaadanayaa buu yidhi fiihi iktifaa'uhu biijaabati imra'atin waaxidatin bacda qowlihi lilnisaa'i an tumna calaa dalika marka tan daliilun calaa ana iqraara waaxidin min aljamaacati fi lumuuri addiiniyati kaafin idaa samica albaaquuna wasakatuu can ilinkaari dad badan haddii shay laga loo sheegayo war waxaay waxaasaa la idiin sheegay ma samaynaysaan qof ka mida hadduu yidhaha haa intii kalena ay aamusaan oo aynan inkirin qofkaasaa warku u yidhi bis maxaa ilaa waankan beecaadkii beecadii buu ka qaaday war beecadaa ma ku sugantihiin waxyaabahaas aan idiin sheegay aayaddu tilmaantay hal haween baa haa tiri kuwa kale waa aamuseen sukuudkoodaa loo qabtay marka iyaga xadiidku waxaa kaloo laga qaadanayaa fiihi jawaazu sadaqati almar'ati biduuni idni zawjiha tadawucan sadaqa sunna ah haweentu inay la bixi karta ninkeedoon u idmin oona yacni waxaan ujeedaa ninkooda ninkeeda oo aanay idinka qaadan tarjamadaio marka xadiidkuna way isleeyihiin haweenkii wacdintoodii ayb baabun idaa lam yakun lahaa jilbaabun fi lciidi ayb baabun ay haadaa kani بالله التوفيق